barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efyimada geeska africa iyo weliba caalamka dhoon aad nagala socotaan boggayga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba maanta waa talaado waana labaiyo tobanka bisha juun sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac iyo aniguaa ibraahim xasan daandure
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada gaalkacyo oo tabarucaada gaadhsiiyey qaar ka mid ah qoysaska danyarta ee magaaladaasi ku dhaqan shalay kaliftay inaan helno keliya shalay kun iyo afar boqol oo dollar iyo afar milyan oo shilin soomaaliya iyo lixdan carruura wixii ay ku ciidi lahaayeen sidoo kale maanta ku laabannay magaalada gaalkacyo shaqadii waxaa suurto gashay inaan lacag badan haddana helno sidoo kalena aan helno ku dhowaad boqol iyo lixdan carruura dharkii ay ku ciidi lahaayeen waxaa kale oo aad maqli doontaan dhallinyaro badan oo fursado shaqo ka helaya suuqyada xilliga ah lagu jiro tobanka maalmood ee ugu dambeeya ee bishan barakeysan ee ramadaan sidoo kale kaalmihii qasiidooyinka bisha barakaysan ee rabadaan ayaan dhegaystayaal idaacadda duhurnimo ka madhnaan doonin
sidoo kale xubintii ciyaarahana waan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
heshiis salaasadan maanta lagu saxeexay dalka singabuur ayaa hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu ku celiyey sida uu ugu adag yahay in uu dhammaystiro in gacanka kuuriya uu noqdo mid hubka ka caagan islamarkaana uu dhammaystiro heshiiskaasi hubka nukliyeerka halka madaxweynaha maraykanka donald trump uu isna adkeeyey inay sii doonaan damaanad qaad dhanka ammaanka ah kuuriyada waqooyi labada dal ayaa sida oo kale ku baaqay in ay labadooda dhinac ka wada shaqeeyaan si wada jira islamarkaana ay dadaal geliyaan sidii ay u dhisi lahaayeen nabad waarta oo kana hirgasha gacanka kuuriya islamarkaana la asaaso amaba la yeegleelo xidhiidh cusub oo labada wadan waa maraykanka iyo kuuriyada waqooyi oo dhex mara islamarkaana dib loo soo celiyo maxaabiistii iyo weliba xubnihii milatariga ahaa ee ilaa haatan la laayahay iyadoo labada dhinac sidoo kale ay ballan qaadeen in ay sii wadaan heshiisyo amaba wadahadallo labadooda dhinac dhex maraa sidoo kale heshiiskan maalinta oo salaasaa la saxeexay ayaa heshiiskaasi waxa uu noqonayaa mid ka imi islamarkaana ka soo baxay kadib muddo bilooyina oo ay labada dhinac oo maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ay ku wada jireen wadahadallo dhinacyo badana
dalka sbain ayaa ogolaaday in uu qaato in ku dhow lix boqol oo muhaajiriin ah oo markab ay la socdeen ay hore u diideen dalalka talyaaniga iyo malt ra-isul wasaaraha dalkaasi sbain pedro sanjes ayaa waxa uu sheegay in markabkaasi uu ku soo xiran karo sbain muhaajiriin tiradooda lagu qiyaasay lix boqol iyo sagaal iyo labaatan oo ay ku jiraan boqol carruura oo aan cidila socon ayaa markab laga soo badbaadiyay xeebaha dalkaasi libiya la socday waxa uu gaaray xeebaha dalkaasi talyaaniga talyaaniga ayaa ku dooday in muhaajiriintaasi dalka maalta uu qaato laakiin maalt uu ka biyo diiday
door wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaan mar kale idin leenahay meel kasta aad joogtaanba halka aad warkaasi kala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington dhallinyarada magaalada gaalkacyo ayaa wada dadaallo ay ku ciidsiinayaan in ka badan shan boqol oo carruur danyar iyo weliba agoon isugu jirtaa kuwaasi oo aan haysan amaba aan awoodin in ay ciidda ka qayb galaan amaba ay soo gataan dharka iyo weliba waxyaabaha kale lagaga qayb qaato munaasabadda ciidda waa sidoo ku soo warramaya waryahayaga magaalada garowe nuux muuse birjeeb
dhalinyaradan isxilqaantay ayaa samaystay qorshe ay doonayaan inay ku cidsiiyaan boqolaal carruur ah kuwaasoo isugu jira agoon iyo danyar magacii waa maxamed cabdiqaadir calcigaal waxaa ka mid ah dhallinyarada gobolka mudug gaar ahaan dhallinyarada u istaagtay inay cidsiyaan agoonta iyo danyarta waxaa waayahan dhawoodnay sidaa u cidsiyeen agoonta maadaama caruurta agoonta xaq u leeyihiin in laga farxiyo afar maalmood ka hor waxaa ciidsiinay siddeetan iyo shan caruur ah oo agoon ah siddeetan iyo shanta caruurta waxay ahayeen reer gaalkacyo labada dhinacba puntland iyo galmudug siddeetan iyo shantaa markaa ciidsiinay waxaa aragnay caruur badan oo agoon ah oo waddanka jooga oo waalidiintood ay dhinteen waxa ay maalmihii ugu dambeeyey wareegayeen suuqyada iyo goobaha laisugu yimaado si ay ciddii awoodda uga qaadaan wixii uu u tari karo caruurtaasi alxamdulilah waxay shalay kaliftay inaan helno keliya shalay kun iyo afar boqol oo dollar iyo afar milyan oo shilin soomaaliya iyo lixdan caruura wixii ay ku ciidi lahaayeen sidoo kale maanta ku laabannay magaalada gaalkacyo shaqadii waxaa suurto gashay inaan lacag badan haddana helno sidoo kalena aan helno ku dhowaad boqol iyo lixdan caruura dharkii ay ku ciidi lahaayeen waxaan u mahad celinayaa guud ahaan dadka gaalkacyo gaar ahaan dhallinyarada iyo hooyooyinka oo arrintan lafdhabar u ah una u istaagay inay ka farxiyaan waxaan sidoo kale u mahad celinayaa guud ahaan warbaahinta puntland iyo warbaahinta soomaaliyeed gaar ahaan v o eda oo fursad u siisa dhallinyarada inay faafiyaan shaqadan wanaagga ah ee wadaan maxamed cabdulqaadir ayaa u sheegay v o a in sidoo kale ay adeegsanayeen warbaahinta maxalliga gaalkacyo sababaha ay u qaadeen tallaabadanna ay tahay kadib markii ay la kulmeen dhacdooyin murugo leh oo horey u dhacay
soonkaa soonkiisii hore waxaa noola sheegay oo aragnay hooyo caruur agoona haysata lix caruurah oo awoodi weysay inay caruurtaas ciisiiso maalinkii ciiddaa waxay ku xirtay guriga caruurtii intay daaqada iska furan waxay arkeen caruurti kale oo ciidayso mid ka mida caruurta kii ugu yaraa waxaana ku dhacay stroke qayb ka mida waa qalashay qaybtiisa bidix sida musiibooyinkaas usoo laaban waxaa dhexda u xirina inaan mar kale caruuraha agoomaha iitiino shalay waxaan istaagnay wadooyinka magaalada gaalkacyo iyo suuqa weyn ee magaalada gaalkacyo sidii looga bartay dhallinyarada ayagoo bacahooda wataan iyo hooyooyinka waxaan tegayna carwooyinka waxaan tegayna miislayaasha waxaan tegayna wadooyinka waxaan istaajinayna qof walba oo reer gaalkacya inuu ka qayb qaato inuu ka farxiyo agoon sidoo kalena ka farxiyo qof maskiin oo waxba haysanin
dhallinyaradan isxilqantay ayaa aaminsan in laisgacan qaban karo iyadoo aan loo baahan wax hay-ada ama gargaar cid kale laga sugo waxaan fariin u dirayaa guud ahaan dhallinyarada soomaaliyeed inay meel walba ay joogaan u kacaan agoonta iyo masaakiinta sida loo caawin lahaa laga farxiyo annaga waxaa noo qorshaysan maalinta ciidda inaan dhammaan agoonta aan ciidsiino iskugu keenno hal goob lala ciyaaro lala farxo lala sheekaysto niyadda loo dhiso waxaana ballan qaadayna insha allah inaan sii joogteyno arrintan oo xilli walba agoomaha aan ka farxino ma aha keliya ciidaha barnaamijka ciidsiinta agoonta iyo danyarta ayaa sanadihii ugu dambeeyey laga soo bilaabo bartamaha bilaha ramadaan waxa uu ka socday magaalooyin badan oo puntland ah kuwaasoo ciidsiiya boqolaal caruurah oo waalidkood aysan awoodin dhaqaale ahaan ciidsiinta ubadkooda nuux muuse birjeeb v o a garoowe
aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiiyo sagaal iyo tobanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise le ka dhegaysa v o a maalin walba lix iyo barhka subaxnimo doodda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaali com
ramadaan kariim ayaan dhegeystayaal mar kale dilanaya halkaad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington bishan barakeysan ee ramadaan aynu ku jiro ayaa sida caadada ah dadweynaha soomana waxa ay si weyn u isticmaalaan nuucyada kala duwan ee qudaarta waxaana xilligan fursado shaqo ka hela dhalinyaro badan oo suuqyada ku gada qudaartaasi iyagoo beerta qudaarta ay iibiyaan wariyahana v o a ee boorama haashim sheekh cumar good ayaa wuxuu booqday suuq lagu gado qudaarta isla markaasina warbixintan ayuu noo soo diray suuqyada magaalada boorama ayaa waxaa ku soo batay bisha ramadaan dalagyada ka soo go'a beeraha ee ay ka midka yihiin xabxabka amase qaraha kaasoo ka soo go'ay beeraha waraabka iyo degmooyinka gobolka awdal qaar ka mid a dhallinyarada ka ganacsada xabxabka amase qaraha ee u iibkeena suuqyada magaalada boorama ayaa dareemaya hoos u dhac iyo suuqxumo ku timid badeecadahooda sida ay uga warrameen v o e waxaan idhahdaa mareen cali cilmi waxaan ganacsigaygu yahay waxaana la idhaahdaa beereley waxaan maanta aan tacab soo saarnay xabxab waxaan shicibka ka siinaa ilaa shan iyo toban kun ilaa labaatan kun ilaa sida maxay hayd toban kun u yaraan marka waxa weeyaan waa sidaa anaguna noo baxay marka waxa weeyaan dee waxaan waa tacabyo maal baan ku soo saarnay markaasta ilaahay mahadii ilaahayna la gaba qabtay magacaygu waa iidla khaliif muuse waxa weeyaan bisha rabadaan bustaankayga ayaan ka soo baxay antidani basal badhadhe inbasal xaabxab qaji tamaar iminka lakin bisha rabadaan waxa xoog aan ugu soo goynin xaqabka xabiddaa tobabaan shicibka ka siinaa shicibka wadanaena la yidhahdaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat magacaygu waa ismaaciil damshir oo ka mid ah bulshooyinta ka gacasta xabxabka haddii aan si kooban uga hadlo xabxabkan aad arkaysaan xabxabkan waa xabxab ka soo baxay deegaanka dheeraad badabad waqooyiga magaalada boorama waa xabxab ku baxay biyaha axreedda ah waa xabxab bulshadu aad ay u ammaaneen oo macaan waxa weeye wuxuu soo ga'ay shalaytka ugu soo ga'ay horta ilaahay maadii waxaan haysanaa kustamar si weyn uga iibsadaa ku xidhan option business center gaar ahaan qaybta waxsoosaarka dhulka oo aad ugu qanacsan xabxabka yaqaanana dhadhankiisa macaankiisa xababka waxaan yiminaa dhowr qaybood oo kale ah marka koowaad waxaan ka yiminaa gacanta labaad iyo gacanta seexaad iyo dhammaan gacmaha iyo bulshada cunaysa haddii aan ku faafaayo gacmahan aan ku kala sheegay waxaweynoo gacanta kood baanayaan u ahnay ninkii soo saara gacanta labaadna waa gacanta aan ka siiminaya saddexaad saa soo soconaysa waa loo sii wareegsanaya kadib gacmo aan ka yiminaa waa gacmo iyagu faa'iido doona waxaana ka yiminaa qiimo macquula oo iyaguba ay ogyihiin oo kuna soo doontaan bulshada kale iyagu isticmaala ee la yidhaahdo consumeriska oo dadka cunaa oo qofka ugu dambeeya isticmaala abaga dadkaa cunayahay qiimo gaara ayagana ka yiminaa waa dad ku soo doonay dhananka qiimuhu leeyahy waxaan ugu hirbahaysanayaa jaaniskan bulshada waxaa laga yaabaa in aynay in badan aanay maqal magacay waa mukhtaar nuur xaaji cusmaan waxaan ka shaqeeyaa xabxabka waxaan ka soo iibsannaa degmada baki gaar ahaan ruqi iyo ool baki adigu waxaan naga soo siiyaa noocyo badan buu nin kala leeyahay qiimuhu wuu kala duwan yahay markaa sidaa awgeed waxaan waxaa naga soo siiyaa laba doolar iyo badh saddex doolar laba doolar nooc weli waa leeyahy maasha allah annaguna halkan waxaan ku waan ku iibnaa magaalada boorama inta badan dhallinyarada suuqyada magaalada buurama ku gadaysa xabxabka amase qaraha ayaa iyagoo ah beeraleyda beeratay xabxabka oo waayay cid beerahooda kaga soo iibsata oo u iib keenta magaalooyinka sida awgeedna iyagii beeraleyda ahaa ee beertay dalagyadan xabxabka ay u iibkeeneen magaalooyinka sida ay uga baaqsadaan khasaare ku yimaada khudaarta u baxday ee qaraha amase xabxabku ka midka yahay sida ay tilmaameen dhallinyaradaasi beeraleyda ahi mustafa yuusuf weyaan magacayga mustafa yuusuf waxaan iibinayaa xabxabkan xabxabkan mada soo iibsanna anaa beertay beertaydii baa ka beeray marka waxa weye wiiga soco waawel waa laygaga iibsan jiro beertay laygaga dhex iibsan jiray beertaydii maadaamado baacamishtir bayga iibsan jiray baacamishtirkaas sii iibgeyn jiray maadaama maanta xabxabkii dhulka iyo qiimihiisa iyo shaadiisa hoosu yaallay sidii kadaalika iyaa layga qaadan waayey anaa soo qaado nuurkiibaan iska bixiyo gaari baan soo saaray halkanaan keenay halkaasaan markaa ku iibinayaa wixii ilaahay iga siiyana halkaa welina ma wada iibina shalay baan keenay maantana wuu yaallaa xalay maan aduu yarka iibiyey shalay aftar markaa anugu ma ahin kama doonayo wax baayac mushtira ama waxaan dee macaash ka rabo maahin waa waxay hambeertay oo badeecaddii aniga iga socon weydo si awale u socon jirtay u socon weyday maanta oon aniguna baxaan bixinay weeyaan intii shidaal igaga baxday iyo iyo qarash intaa iga qabay inuu bixiyo kuma wado maanta laakiin maalin kalea laga helaya marka adduunyada faa'iidi iyo iyo iyo ha maalin bacayn laakiin maanta faa'iido ma lahaa xaashim sheekh cumar good v o e boorama waagaag dhegeystayaal waryahayaga haashim sheekh cumar goodaad buu mahadsan yahay oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada boorame haatana aynu jallacno dhinacii qasiidooyinka bisha rabadaan waxaa idinku soo maqan codka fanaanada hibe maxamed hudoon hibe nuura
qasiidadaasi waxaa noo qaadaysay hebe maxamed hebe nuura ramadaan kariim ayaan mar kale idin leenahay welina waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegaysanaysaan washington barnaamijka dhallinyarada haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waxaa soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha naadiga kubadda cagta arsenal ayaa wadahadallo kula jirta naadiga zambadoria ee dalka talyaaniga si ay uula soo wareegto ciyaartooyga khadka dhexe ee lucas toriyara toriyara ayaa lagu qiimeeyey lacag gaaraysa labayilabaatan milyan oo bown waxaana uu ka dheelaa dhinaca khadka dhexe ee difaac ahaan isagoo u dheela naadiga zambadoria labayilabaatan jirkan waddanka uruguay u dhashay ayaa hadda dalka ruushka ku maqan isagoo waddankiisa u matalaya koobka kubadda cagta adduunka kristiano ronaldo ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in moxamed saalax uu ka mid yahay ciyaartooyda ku baratami karaya balon dior ama kubadda dahabka abaalmarintaas oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba ay ku tartamayeen isaga iyo lionel messi hadda waxa uu ciyaartooyga reer burtuqaal uu sheegay in moxamed saalax uu leeyahay fursad aad u sarraysa oo ku aadan inuu ku guulaysto balon dior weeraryaanka xulka dalka masar iyo naadiga liverpool ayaa waxaa xilli ciyaareedkeenu ka soo gudubnay naadigiisa uu u dheliyey afar iyo afartan gool guud ahaan marka laysu geeyo kulamadii uu dheelay ronaldo iyo messi ayaa abaalmarintan balon dior ku guulaysanaya tan iyo sanadkii laba kun iyo toddoba naadiga rome ayaa la soo saxiixitay ciyaartooyga naadiga kubadda cagta ayax amsterdam u dheelayey ee justin clivert kaas oo uu dhalay ciyaartooygii hore ee naadiga kubadda cagta barcelona patrick cloivert waxaana naadiga rome ee dalka talyaaniga ay kula soo wareegtay lacag gaaraysa lix iyo toban milyan oo ganiga starliinka ciyaartooygaasi taa oo u dhiganta siddeed iyo toban milyan oo lacagta yuuraha sagaaliyo toban jirkan oo ka mid ah saddex wiil uu dhalay patrick clevert ayaa waxa uu kooiyo toban sana uu la joogay naadiga dalka holland ee ayakis isagoo markaasina sanadkan u dhaliyey toban gool shan goolna uu caawiye ka ahaa naadiga ac milan waxa ay diyaar u tahay in ay ciyaartooyga goolka u qabta naadiga janluji danaruma ay u soo bandhigto naadiga chelsea si markaasi ay ula soo wareegto weeraryahanka naadiga chelsea alvaro marata chelsea ayaa baqdin ka qabta inay lumiso thibert cortwa oo goolka u qabta naadiga kubadda cagta chelsea iyo xulka dalka biljamka kaasoo qandaraaskiisa ku eeg sanadka alvaro marata ayaa waxa uu la halgamayey sidii uu ula qabsan lahaa naadiga chelsea xilli ciyaareedkiisa ugu horreeyey ee dalka ingiriiska uu ka dheelayay dhinaca iyo feerka haddii aynu aadnana feeryahanka waddanka maraykanka u dhashay ee jontin wilder ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu diyaar u yahay inuu la feertamo feeryahanka waddanka ingiriiska u dhashay antony joshua antony joshua iyo kooxdiisa ayaa waxa ay hore shuruud ugu soo bandhigeen feeryahanka waddanka maraykanka u dhashay haddii ay doonayaan inay feertamaan in feerka lagu qabto waddanka ingiriiska taasoo markii dambena feeryahanka waddanka maraykanka u dhashay jontin wilder iyo maamulihiisuba ay aqbaleen hadalka ka soo yeeray kooxda antony joshua antony joshua dhigay muddooyinkii ugu dambeeya oo aan marna laga guulaysanin ayaa laga yaabaa in ay feertamaan isaga iyo ninkan kale bilaha sebtembar ama oktoobar midkood waxaase suuragala ka hor feerkaasi in antony joshua uu feer kale uu la feertamo feeryaanka alexander bovetkin dhegaystayaal xubinta cayaaraha halkaas aynoo joogto
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa jamaal axmed cusmaan oo soo jeedinayay xubintii ciyaaraha haatana cabdixakiim maxamuud sharwac ayaan ka codsanayaa inta uu hadba wakhtigu noo saamaxo inuu dib noo xusuusayo qodobadii warka ugu darka roona mahadsanid ibraahim heshiis talaasadan maanta lagu saxeexay dalka singabuur ayaa hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu ku celiyey sida ugu adag yahay inuu dhammaystiro gacanka kuuriya in hubka nukliyeerka uu ka caaganaado halka madaxweynaha maraykanka donald trump uu isna adkeeyey in ay siin doonaan damaanad qaad dhanka ammaanka kuuriyada waqooyi waxaanay labadan dal dukumentiyada ay saxeexeen ay ku baaqeen in ay si wada jira uga wada shaqeeyaan islamarkaana ay dadaal u geliyaan sida ay u dhisi lahaayeen nabad waarta oo ka hirgasha gacanka kuuriya islamarkaana ay u yegleeli lahaayeen xidhiidh cusub oo labada dal dhex mara oo dib loogu soo celiyo maxaabiistii maqnayd ee dhinaca dagaalka iyo arrimaha militariga lagu waayey iyo weliba sida oo kale iyagoo ballan qaaday inay sii wadaan inay wadahadaladoodu sii socdaan dhinaca kalena dalka sbain ayaa ogolaaday inuu qaato lix boqol oo muhaajiriin ah kadib markii dalalka talyaaniga iyo maalta ay diideen in markabsidii uu ku soo xidho waddankooga ra-iisul wasaaraha dalka sbain pedro sanchez ayaa sheegay in markabku ku soo xidhan karo dekadda ku taalla magaalada valencia ee bariga dalkaasi sbain muhaajiriintanu tiradooda lagu qiyaasay lix boqol iyo sagaaliyo labaatan ayay ku jiraan boqol caruur ah oo aan cidila socon oo markabku ka soo badbaadiyey xeebaha dalka libiya sabtidii kadib markii halkaasi ay ku qarqoomi gaadheen talyaaniga ayaa ku dooday in muhaajiriintan ay qaadato maalta halka maaltana ay ka diiday aad iyo aad ayaad umahadsan tahay cabdixakiim maxamuud shirwac haatana ku soo dhowaada
الشفيع عليه صلاة ربي وسلام صلاة سلام على مصطفى صلاة سلام على مصطفى سيد الرسول ومن تبعه
رسولك لسي سرتي علمي سماوي دين خلاص خيرو عليه الصلاة ربي والسلام صلاة سلام على مصطفى سلام سلام على مصطفى سيد الرسول ومن تبعه
رسولك لسي سرتي علمي سماوي دين خلاص خيرو عليه الصلاة ربي والسلام صلاة سلام على مصطفى صلاة سلام على مصطفى سيد الرسول ومن تبعه
سبحانه وحبيبك سلام مدنو صديق نبيي وصحيح رمتو عليك صلاة ربي وسلام صلاة سلام على مصطفى صلاة سلام على مصطفى سيد الرسول ومن تبعه
سبحانه وحبيبك سلام مدنو صديق نبيي وصحيح رمتو عليك صلاة ربي وسلام صلاة سلام على مصطفى صلاة سلام على مصطفى سيد الرسول ومن تبعه صلاة سلام على مصطفى صلاة سلام على مصطفى سيد الرسول ومن تبعه صلاة سلام على مصطفى صلاة سلام على مصطفى سيد الرسول ومن تبعه
sikhiga gacantiisu sarraynayseen saboolka masaakinta saaciidayow calayka salaatu rabbi wasalaam صلاة سلام على مصطفى صلاة سلام على مصطفى سيد الرسول ومن تبعه
sikhiga gacantiisu sarraynayseen saboolka masaakinta saaciidayow calayka salaatu rabbi wasalaam صلاة سلام على مصطفى صلاة سلام على مصطفى سيد الرسول ومن تبعه
talaadiya soonka adaa sahaydo safaadka adduunyo ka saahidaye calayka salaatu rabbi wasalaam صلاة سلام على مصطفى سلام سلام على مصطفى سيد الرسول
sayid arasuuli waman tabicah waa codka fanaanka axmed budul iyo weliba abwaanka axmed budul aan idhaahdee ayaa ina soo gaarsiinaya qasiidadaasi dhegaystayaal guud ahaan idaacadda duhurnimo intaasi ayaan kusoo gebagabayn doonaa waa anigoo cabdixakiim maxamuud shuwac iyo weliba ibraahim xasan daandur iyo guud ahaan bahda v o eeda latan iyo afarta galabnimo sidaa iyo nabadgelyo على مصطفى